kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska washington iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah odagii jabaal ahaa hablaha jeebabka weynoo jaakatiinka xidho jeega suuqa la taagan ayinbuu mid jeclaaday isagoo jid ku jooga jameeco uu la socda iyo meel uga jiro in yar buu ku jallaaco wuxuu uga jawaabay islaan yahay jeebabka weyn anigu waa ku jeclaado waxaa kugu jeclaada tartarkii lacageed iyo waxaad jeebka ku hayso waa jacbur ku saabsan waxaa kala qabsaday wiil gabadh uu jacayl dhex maray islamarkaana dayn lagu yeeshayna uu jacaylkaasi uu helinayo sidoo kale waxaad maqli doontaan silsila suugaaneedii arraweelo oo markana raggii tilmaamayaan doorka ay haweenku nolosha kaga jiraan inta timahaldhaaray haween dunida buuxaan hablaheennu waa gaar waxaa lagu hal soocaa heemaal qurxoonoo ka hilaaca dhowr mayl karti iyo hufnaan iyo xishood bay hagoogteen garashana halbeeg baa hay-adaha adduunkii qaramadu u haystaan
qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka caweyska washington ka madhnaan doonin waxaanaad maqli doontaan qaybtii saddexaada waraysiiye alfanaan cabdiraxmaan xadanteeye jacayla minuu waayatinluhu ubaxii ka baxay ogadiisayn ku ildoogsaday ilfaneey ayaan oridaydiyey oridaydiyey deu allana igu aaminay barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownayn dhegaystayaal qaybo badan oo ka mida deegaanada soomaalida iyo weliba meelo kale oo ku yaalla waddamada dunida gaar ahaan qaaradda afrika ayaa si aada looga cunaa jaadka amaba qaadka waa qofba sida uu yaqaanee waxaana badanaa dadka cuna iyo weliba bulshada ku xeeran ay kala kulmaan sheekooyin la yaab leh oo dadkaasi balwaddu la gasho kuwaasoo qaarkooda marka ay mirqaamaan ay sameeyaan tallaabooyin mahadhooyin reeba bal dhegaysta weligaa ma maqashay ama ma aragta nin jaadkii iyo weliba haweenaydii iibinaysayba jacayl u qaaday mirqaan uu qaba jacaylka aawadeed yaana sheekadaydi ka dilina aan soo dhoweeyey cabdilaahi faarax cabdalle oo ku magac dheer cabdilaahi balanballe oo ah wiil dhallinyara oo ku nool degmada guriceel oo barnaamijka caweyska washington horena uga qayb galay islamarkaana xidhiidh la soo sameeyey waxaana uu cabdilaahi barnaamijka caweyska washington inagula wadaagi doonaa jacbur uu arrintan ka sameeyey oo uu ugu magac daray jamaal iyo jamaad ninkan jacaylkiisu wuu ka duwan yahi oo ninkan waa ragga qabiila marka wuxuu u jeclaaday inuu qaadkaasi waxaa cuno islaanta dee marka iyada ma jeclaana jaad ku jeclaaday maxaad odhan weyday jaadkuu jeclaaday waa waaba sheekadiisa doodiisii ay ku jidha waxaan isaga wuxuu yidhi islaantan baan oogaa sheekadaas baana dhex martay laakiin anigu islaantii magaceedii maan garanayn balse waxaan iskaga soo qaatay maadaama isagii jamaal la yidhahdo sixdiina ja ay ku socoto jamaal baan iskaga soo qaatay magaceedaana aan kasoo amahday qorax marka wuxuu kula wadaagay qiso oo isagaa kuu sheegay qisada ku yidhi waayahaasaa igu soo kordhay oo xaaladaasaan ku suganahay adna markaa magacii aad iyo aad waan gartay aad iyo aad marka waxay ku bilaabanaysaa cabdixakiinow haye odagii jabaal ahaa hablaha jeebabka weyn loo jaakatiinka xidho jeega suuqa la taagan ayinbuu mid jeclaaday isagoo jid ku jooga jameeco uu la socda iyo meel uga jiro in yar buu ku jallaaco wuxuu uga jawaabay islaan yahay jeebabka weyn anigu waa ku jeclaado waxaa kugu jeclaada tartarkii lacageed iyo waxaad jeebka ku hayso ee jeelka weyne dhexdiisa jimcayaalo dhex joogno asbuucaana ku jaadne tartarkii lacageed iyo waxaad jeebka ku haysiiyo markuu jaadku dhamaado jacaylkeedin dhamaayo qof walbaaba jidkiisa jahaha ugu dhaqaaqo de ninkan wuuba wuba cadaysna sheekadiisa waxa la yidhaha cabdihiisa u cadaystaa ninkan wuba kaba uma sarbeebinba marka jarjarka lacageed markuu dhamaaday qof kastaa jidkiisaa qaado inagu kala wad meesha a lagu kala dareero islaantii baa soo hadasho waxay ugu jawaabtay haye wax hadduu ku jeclaado hadalka laguma jiiday waa loo jawaabaa adiguna jacaylkaaga waaba mid jahoola hor jid baa amba lahayn oo tartarkayga jeclaadee tartarkii lacageed iyo waxaad jeebka ku haya markaad igaga jaado jidkaas aad ku dhaqaaqdo xageeba aad mujahaysan marka su-aal bay hordhigtay markaas wuxuu yiri aad iyo aad waxau yiri islaantan bal su-aalaha kusoo horordhigaysa waxaas yiri abaaba qababa dabcan iyadu iyaduna markaa waxaa muuqatay iyaduna jacayl runay mooday markaa miya oo isagu xaggu jaadka ka jeclaa iyadu a iyadu waxay tiri ayadu waxay wadaa tala wanaag talawadaag markaa dhab bay ku qaadatay markii hore aad iyo aad marka wuxuu wuxuu united-kaad mari doonto iyo jihadaas ku dhaqaaqay aniga ha igu jawaabine sartarkii lacageed iyo waxa jeebka kuwaasi jidkaad adhigaysa hadaad juu ka tirane jidcadkaan kugu jibiyo janabkaan kugu yeero ciidankii waa laisugu yeerayaaba hayaay haye haye haye ciidankii marka dacwad bay tagtay islaanti islaantii dabeedna kalxawaajigay soo qaadatay waxay
waxay cadhaatay tiri haye ha wa waxay tiri ruux hadduu waxay tiri islaantii war adiga goysaha jiirloo jibiilkaa bisadaalo dheeladaa jalmadaa leh haddaadan jidcadkaa ku dhaqaaqin goysahanku jabaho janabkaan kugu yeeri booliskan kaa dacweyn bay tiri odagii wax aad iyo aad wax is- wuxuuba islahaa dabeed dabcan wuxuu islahayd odagan wuu iska carari doonaa mustihiisiibuu soo jiitaba haye haye dabeedna wuxuu yidhi na aniga janan liguma yeero xoolahaba waan jibiyaa julaydii ina dhaaftay jimcihii u dambeeyey ayuunbaa lax jabsho reer gurceel ku jabeeno tigidkay u jabeeno tigidkay u jareenoo sabtidaan hadda joogno bay jabuuti u qaaday laxdiya jabuuti loo qaadaya marka maxaa iska khuseeya een, laxda iyo xoolaha uu jebinaya iyo gabadhan uu jeclaadee uu jeebkeeda iyo jarjarkeeda uu ku waa dhaqaya wuu u yar bootaynaya wuxuu leeyahay aniga macnaha janan liguma yeero xoolahaba waan jibiyaa wuxuu leeyahay een, Nin- macnaha xoolihii baan jibiyaa oo aniga jananba liguma yeero nin loo soo dhawaaday wuxuu buu- leeyahay mhm.
nin loo soo dhawaan kara ma ibu leeyahy aad iyo aad ninka waxa uu leeyahay laxaan jibiya nin loo soo dhawaa karo laxaan jibiya maadaama jabuuti loo qaaday oo een, xaalad caafimaad dalka wax looga qaban waayo
agajiglinti haye haye aad iyo aad marka een, islaantii way yaabtay waxay tiri war xoolahan jibiya waxay tiri islaanta maadna jeena lagu qaada hadiiba laxda jabuuti loo qaaday way walaacday ha dabeed waxay tiri war xoolahan jibiya iyo jiridka ku turtaa waa adigaa jihanaye majin baa kula jaaraho dhaladaada dul jooga haye haye dabadeed wuxuu wuxuu yidhi naabraja kabaweyn baa jinku uu dul koraaye aniga ha igu jawaabin hadalaa jah lahayn jarjarkii lacageed iyo waxaad jeebka ku haysa jidkaabaa dhigaysa haddaad suuq ka tiraan janankan kugu yeeri haye haye hadda xaaladii dabeedna wuxuu ahaatay waxay tiri islaantii waxay tiri war jamaal ow dhegeyso rubcan jadi iska horad maanta ku jaad dibna hayna jalleecin jadi jacayrkeenu dhamaayo jahaaga la waajista codka warqaa jadi iska hadda waxaa la yidhaha qaad een, ka baxaa een, gobolka oromia ethoobia waa kii dhaadheeraa ha marka waxay tiri een, jadi iska horad isaga qaad maanta een, dibna hayna jalleecin oo ja- jacayrkeenu dhamaayo jahaaga la waayo waan gartay marka marka ninkaan cabdi cabdicakiro ninkaan dabeedna wuxuu yidhi een, inaan jidhiskaada helayo waxaan kula joogo jamaad kaa jihanayo jiidkis boonka sigaara beriitaarka dambena waxaa nala jaara inta jiil dalka joogta iyo odayaal jaakada weyne sida jaad cunaayeen jiriidkooda cabsaado jeegadu joogta bidaarta ayin baa nala jaarahe jamaadaan qayirsiino marka isagiiba way dhaaftay Marka wuxuu leeyahay, cabdicakinu- ilaa odayaashii kale aan qeylsiin u Ahaa.
leeyahay. sheekada waa sii ballaadhiyey ah soomaali wuxuu ku maamaadaa cabdixakiino ninkii een, waxaa la yidhi een, ma garanaysaa een, qof markuu madaxa meel la helo majaha ku raadiyaa meel kale Uu ku- uu ku fidayaa
ha isagii baa ku fiday dabeedna wuxuu yidhi een, saaxiibadiis odayaashii jegadu joogta bidaartu yidhi een, asxaabtaa kale aan qaylsiino de waxay isdhahaana dee waa meelo kale anigu halkaa baan kaga haray oon siri baxarkooda ay ku gelin marka halkaa markay marayaan adugu aad intaad garanaysay bay dhaaftay ha marka een, showniyahow een, hees hees dabcan asaguna laxankuna saaray laygu xantay in anugu laxanka saaray haye oo iyadana odhanaysa xoogo badanoo baare heestaa ninka asaga sameeyo hees la dhahaysa een, waxaa lama dhowran kare wixii qaab cunow kacay maqwaqiiliyoo kacay sigaar qiiqsadoo kacay isagaa iskale heestaa u sameeyey macnaha wixii dhiig loo soo kaca buu leeyahay ha laysoo gaadho may wuxuu leeyahay waxaan lama dhowran kare marduufku intaanu dhiman mur- murqaanka murqaanka difaac murqaanku intaanu dhiman marduufka difaacana wixii qaad cunow kacay mar qura qayliyo kacay sigaar qiiqsadoo kacay soo kaca buu leeyahay ha laysoo gaadho asxaabtiisi kaloo la dardaarmaya ha waa waa meesha laga soo kaco buu leeyahay waxa weeyaan in ciddii qayshay sigaar cabtaba ha laysoo kaco aad iyo aad hala soo yacooliya marka waa halkaas bay ay jacadii istimaal sheekadooda kusoo biiroogatay ha marka markii heestaasna gowl wuu ka siiyey ee uu maxaan ku idhahdaa ilaa iyo kuwu yaqaanay uu islaantii jaad uga diyaariyey ayadoo xaaladii halkaasaad kaga hadhay aad iyo aad mhm waa hagaag baa halkay ku dambaysaynu eegi doonaa iyadana intiinii la socotay barnaamijyadii cawayska washington ee toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxaa si taxana ay noogu socotay silsilad suugaaneeddii arraweele oo ahayd dood suugaaneeda dhex maraysa ragga iyo dumarka islamarkaana sida magaceedaba ka muuqata ku saabsanayd arraweelo waxaana markii u dambaysay ay noo taagnayd iyada oo kadiba dood adag oo muddo soo socotay ay raggu hambalyo iyo halyeynimo dumarka u qireen waxaana inoo taagan iyadoo cabdilatiif cismaan faarax oo hargeysa degan uu mar labaha silsilada ku soo laabtay islamarkaana uu soo diray tix uu kaga falceliyey eeda ay hore haweenku dusha uga saareen ragga islamarkaana uu haweenka ku hambaliyeeyey hiikaca naftiinna dhib idiin horseedaye hiddiheenna gaarka ah maxaad uga halcelisaan bal maxaad haweenow intaad tiinii hiifteen howlihii raqaban lahaa ugu soo hollanaysaan haasaawaheennii mar hadduu adkaado garba aan la kala helin waxaan anigu kaga hadhay murti uunay hore yidhi dumar hadal macaan iyo ammaan loo hibeeyiyo adigaa hormuuda lagu soo hogaanshaa haddii ay wax tari layd hambalyadii anaa diray anigaa haddeer idhi idinka ahli hambalyadaasi kadib ayaa waxaa isna silsilada mar saddexaad ku soo laabtay cabduljaamac dheeliya oo jooga magaalada muqdisho waxaana ugu horraynba uu tixdiisa cabdul ku hoga tusaaleeyey doorka haweenku ay kaga jiraan nolosha iyo ilbaxnimada inkastaan horraantii hawraarta soo xidhay oo hilmaama aan idhi oo aan hogtii dhixitaaj inaan la helahayn ka caddeeyey heelkii hawraarsan iyo may midna halna dumarku may odhan ha yeeshee garowshuhu waa haybad gaaroo aadmiga hal iyo labo rabbi hibo u siiyee kaalintuu haween yahay haddaan dhaaxba hiifo waayaba hareer maray caawaan huraayaa habu socodka noloshiyo ilbaxnimo la hiigsado waxaan horay taloo kacay haddii aan haween jirin midna lama heleen abid inta tima haldhaalay haween dunida buuxaan hablaheennu waa gaar waxaa lagu halsoocaa heemaal qurxoonoo ka hilaaca dhowr mayl karti iyo hufnaan iyo xishood bay hagoogteen garashana halbeeg baa hay-adaha adduunkii qarmadu u haystaan maxaad meel habaasliyo saba holan casaysaa nooga hiiliseenoo hareerahana qabateen maxaad hoy dugsoonoo kashkaash lagu habeeyo hararka iyo gibishii lamadii ku hilan tahay heensaha u dhaabteen annaguna habeenkii heblaayooy kasoo nidhi maxaa doob hargaantiya hantiyare wakhtigu helay sama kula heshiiseen oo haybe iyo luul hareerta ugu qaadeen rag hadduu hormuudiyo uu yahay hoggaankii dumarna waa halbowlaha hibaaqyada wadnaha gala ee hawsha maamula waa hibo walaasheen mudan hooyadeen iyo waa hibo walaasheen waa heega rooboo saxan saxo hiraysiyo xareed laga helaayoo halqiguba ku doogsado waa geed hurdoogloo hadhacoo qaboowoo hooskii hooskiisa loo bogo hoobaano hoostaal marka laysurjoomee hanqadhkiyo rasaastiiyo warma laysku haalibo ee kala hallow iyo kala heeran uu dhaco kuwa nabadda haybshee ilmo dhaban ka hoortee hogagiyo dhufaysada heesaha ka tiriyee hedda baajo waa dumar iyagoo hanweyn loo hadaf iyo ujee dheer si heshiiska loo barin kuwa hura naftoodee godob reebka loo helo iyana waa haween uun yaan hoga tusaalaha iyo heestu ila tegin maahmaaha sagalay habbooney maahmahabowdiiyo harbis caano loo dhamay halistay waxyeelaan gacan haadintaadiiyo halkaad guurti leedahay ergo kuma habboonee inta heelka joogtiyo hal abuurka maansada howlaha dhexdeennaa hoos mau dhammaynaa sida lama huraanka runta hiil ma siinaa ma ku hoorinaa samo heensaha dagaalkiiyo isuhumis ma dhaafnaa howraartu say tidhi caanaha hadhuubkee hareerkaaga jiifsada waa la hambiceliyaa gocoshada habeen tegay ma ka horu marnaayoo islaantii heblaaye iyo odaygii halaadhuub hadalkood ma burinaa halkii shalay lasoo maray horay ma uga soconnaa wixii ina hareer maray saaka mau humhumanaa howraartii dhammeeyey haddaan midigtu ay bidix howlaha la kala wadin halna maysan qabateen ragga iyo haweenkuna waa sida hal iyo nirig ninkastoo hormuudiyo ama deeqsi heel baxay ama geesi howlkara ama shiikha la haybsado hooyaa jaqsiisoo soo habtow heestoo mudan baa hareertiiyo hoygiisa joogta waxaan hadal ku soo xidhay sagal haw horaysee hablayahow dhammaantiin habu socodka maansada doodii halcelintii aanananaan liminta hoos dhigin suugaanta hodanka rabbi hibo idiinsii mana jiro hargaafiya waxaan idinku haystaa duco aan habeen dhixin aakhiro halkii roon hambaliya salaaniyo cafis iyo habeen wacan shirwacmaan hilmaamine liibaan tahay oo hangoobin weliga fow ee hormuudiyo waa degal hubaale howlwadeennadoo idil hambalyo hambalyo iga gaadhsii hambalyadaasi cabduljaamaco waannu kaa guddoonnay adigana waxaannu kuu soo diraynaa hasalaan iyo hambalyo taasi lamida mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay cawaysi wacan oo wanaagsan markana dhegaystayaal waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdiraxmaan xadanteeye iyadoo qaybtanna uu kaga hadli doono qaar ka mid a heesihiisa iyo weliba naanaystaasi xadanteeye waxa loogu bixiyey sida igu maqaalaha cabdiraxmaan marka laga yimaado inaad heesto amaad heesaa tahay sidoo kale laxankaad saartaa heesaha sax ma jiraan heesa aad heesaha hagana noqoto ama kuwa laha noqo kuwo kale ha noqoto aad u laxanka saarta ha way jiraan waxaa inta badan waxaa yacnaa n marka ay funku ay ku qabsatay noqoto aan kuu sheegaya qurbaha bidkiisa badan baa mataqaana kuu kalifaya adoo laaximaystaba ahayn inaad mataqaana wax iska baadhbaadho adoon midha samayn inaad midha iska baadhbaadho inkastoo haddana lagu tayo fiican yahay laakiin waan waan sameeyaa laaximada waxaa kamid ah heese badan oo heesaha iga dambeeya imika qurbaha iyo kuwii xaggii markaan joogayba waan sameeyaa waxaa kamid ah sida heeskan maxaan ku dhahdaa xaaskaygaan u qaado oo kale maxaan ku dhaha filsanaya ayaan jacayla minhu ayatin lahu ubaxii ka baxay ogadiisan ku ildoogsaday filsaneeye ayaan oridaydiyeey oridaydiyey diu allana igu aaminay ha ii kalaa kamid a way jiraan heese badan horta heestaasi maxaan ku idhaahdaa en en waad ina furat heestaasi haddaynu ka tegi lahayn labadeenima xarig bayn ahaan lahayn
oo siday tahay waad meel sokaad kaga soo booday maxaan ku idhaahdaa en kolley anu haddii ay dhiclaayadii inaan iloobo adigaan ilaabeen baan filayaa en maad waalantahay maad waalantahay
cabdiraxmaan marka laxanka adigaa saaraysaa tilmaada heestan filson ereyadana marka ayaa sameeyey ereyada waxaa sameeyey diyaar cabdiwaana oo dhalinyartii dambe ee cusbayda kooxda afarta maaris soo martaya oo saaxiibka iyo sunaan aada u salaamayo oo la idhahdo maxamed dagacadde oo ku nool hadda dalka canada waan gartay an intaasi kaga gudubno marka heestaasi filson dabcan iyo weliba dee heesta aad orida u samaysay naanaysta xadhantee oo dee dabcan aada caan ugu tahay oo aan odran karaba inta magacaaga oo saddexan ku taqaana waxa ka badan inta xadantaya ku taqaana sax
maxay ku baxday naanaystaasi se goormay kusoo raacday niyow abji hakiinow naanaystaasi horta way ila kortaan odhan karaa aniga oo yar aada u yar meelaha sideed sagaal jir camal ayay ii baxday waxayna ahayd iska naanays ciyaal bay ahayd marka hore macnana ma ay samaynayn markii dambey macna samaysay ee la weynaaday laakiin markii hore xarateeya maahayd xarateeya xanateeyaba ma ahayn marka waxay ku imatay anigoo yar baan hees maqlay uu ku qaadi jiray alla naxariistay cabduu gafare fanaankeeni weynaa dhexda iyo laabta cadbadhanu tuuro ku heesi jiray alla naxariistee marka miisigii isku dhacayay iyo laaxinkii iyo wixii o dhan maskaxdeedu ima aysiin laakiin midhihii un baan qabtay marka waxa kale anaa iska gashaday markaasaa waxaa odhan jiray dhexda iyo laabta hadba dhanu tuuro hawa waa dhabtiye xarabta xashke xarabta xashke waan ku tuwaysayy markaa xarabtii xashkaadani miisigiibay ahaydba haya haya markii dambe ciyaalkii ka heleen markaas ila ciyaalkii xarateyo kaala xaratadii noo samee xarateyo kaala xaratad sidii bay mataqaana ay wixii ku weynaatay markii dambe ee soo wanaaday dadkii wixii barteen waxay macnay u yeeleen waxay noqotay wixii xadanteeye xadxateeye xadanteeye wixiiba maqanaysa markii dambe marka qofba dhinaciisu ula kacaa qofba dhegaysa ula kaca
laakiin marka saasay ku imatay adigu dha waxay ahayd dhaanaysa caruurnimo oo ciyayd mataqana ciyaal bixiyeen aha anigu haddaanad saa imika u sharxi lahayn waxaan u qaadan lahaa uun fanka iyo inay kuu soo raacday ina- markaad heesaysay oo codkaagan iyo heestan u xadantay loo bixiyey moogta aan Halka kaa ka raacday.
qosliye ee aan kaa qosliye ee saynabcigaan hadda ka hor isugu imanay london annagoo xafladle haye markaasay tiri waaryahay war waxaan ku ood horta horta aan tiri xadalkani maxaa laguu bixiyey markaasaan saa uga sheekeeyey haye say tiri ma ma ma su-aal bay wadasocoya tiri xadalkani ma adoo weyn baa lagu bixiyey mise adoo yar markaasaan ka idhi anoo yar Mhm.
markaasay tiri adoo weyn haddii lagu bixin lahaa bedel baan odhan lahaa laakiin imanka adoo yar baa lagu bixiyey waad iga baxday Mm.
adoo weyn haddii lagu bixiyo ujeeda yeelan lahayd wey laakiin yaraan haddii lagu bixiyo ujeeda ma le
marka way kula soo kortay maashaas hees eh, maxaan ku Ah, lahaa way la soo naanaystaasi waa muddo hore waa hagaag En, eh, sidii dhabi qun u baxay oo qar iyo Ah.
buur ku yaal hablihii waa hablihii waan qarisay qarisayoo haye kuubkii quruxdaa sidaa koobkii quruxda gabadhaasi quruxda qaaday ee hablihii oo dhan qarisay ee maxaan ku idhahdaa sidii dhabi qun u baxay noqotay maxay ahayd niyow heeskaas waxaa sameeyey abwaankii qaaliga ahaa saaxiibkay ahaa cali seeyo oon aad iyo aad u salaamayo Ah, cali axmed raabi Dambaysi jabuuti joogay cali axmed raabi waan salaamaynaa saaxiibkeen cali axmed Ah, raabi meesha dhammaantiin jooga saaxiibkeen ahaa Mhm.
marka isku diin baynu ahayn ayaan aada u salaaminaa Mhm.
niyow heeskaas waa hees dareenkiisa ka soo go-ay maxaan ku dhahdaa kolley isagaana inoo sharxi doona laakiin heeskaas waxa uu sameeyey xaajiyadiisii Mhm, rooda marka heeskana roodaa la idhahdaa mhm.
marka heeskaas waa ka waa hees aad iyo aad u midha macaan heesaha aan heesaha ay ugu jecelayn uu kamid yahay sababtoo ah waa ammaan gabadh loo tiriyo heeska ugu ammaan badan baan odhan karaa waan gartay maxay markaa odhanaysaa wuxuu ku leeyahay sidii dhabi qunu baxo qaryo buur dheer ku yaal hablii waad qarisayo koobkii quruxdaa sida rogaay qiimaha haween adaa qabliba helo qadarin baad mudan taho qofaan ku dhiga lawa kayrkaaban kaa xoosho naftaa kugu qaraxdayo jidhkayga haddii la qalo wadnaha adiga ku qoran indhuhu ruuxay qabtaan qudhaadaan ugu jeclo qalbigu kugu nastaa calooshaad qabojisa halbowlaha qaybiye dhiigaba qaadaad wada
yaa salaam waxaan leenahay adiga iyo aniga iyo dhegaystayaashuba heestaasi dhegaysi habboon oo aynu ku wada nasan
sidii dhabiqunu baxo hariyo buur dheer ku yaal hablii waad qarisayo koobkii quruxdaa sida rodaay qiimaha haween adaa qibliba helo qadarin baad mudan taho qofaan ku dhiga lawa indhuhu ruuxay qabtaan daadaan u jedho qalbigu uu kugu nastaa calooshaad qabujisa qalbowlaha qaybiye dhiigaba qaadaad wada
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelya
sidii qorax soo baxdo